bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiid bayla ka dhowaada qodobada warkeen hamiidnimo ee idaacadda warsan siinhayta hamiidnimaadanga ammaanka magaalada baydhabo way ballan adkaayay saweenga shacabka gaalkacyana way bayo baaqan dareena maamul goboleedyada puntland iyo galmudug al-shabaab oo saddex qof shacab ee ka dilay degmada tiyeglow ee gobolka bakola maamulka jubbaland oo qayladhaanku muuji inti uusan qaabilaan qaxootiga waqooyaha iyo xerada dhadhaab ee dalka kenya ciidamada amisom oo lagu wareegay xarunta madaxtooyada cadaade iyo xarumo kale maraakiib dagaal aha ka dhowaatay xeebta qandale ee gobolka bari taradad oo la kaheli degmada mandheera kureed howlgalmeelad laga sameeye ra-iisul wasaaraha etoobiya oo xilku qaadow ka sameeyey wasiirka arrimo binaankii wasiiro kale ciidamadii ciraaq oo deeran afaafka hore ee dalka muusila hillari clinton oo sheegtay tinlandka heli korna dembe la xiriirta fadeexada iyo meladiye
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiin fayla dhugunsidayaal mar kale hamiinimo talaada ee waarbaanaha hooyda hayta taaragdan iyo ka eedanta kowda bilo tomi koobaa sanadka labada kun tomi litahana soo bahayeen qodobadii warkeen hamiinimaadana ka dhawaada yooga yoobtaysan dhugunsadayaal magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo wayba ammaan sheelan adkaayay subiinga warbixin arrintaas ku saabsan wayba ninhaya sida cali muuse maxamed ateera
weliba siwiinlan adkaaya ammaanka magaalada baydhabo ciidamada booliska koonfur galbeed iyo weliba ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba laka argaaya iyo markaasi baaritaano ka sameeyeen baawurtuwin iyo weliba haanyaya rehagalaan magaalada baydhabo iyo weliba sidoo kaleed weliba la argaaya iyo markaasi baaritaano kale ka sameeyeen baawurto kale ee ka dareerayan jididka magaalada baydhabo weliba sigaare lan hiraya jidka ambahow madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo meelaysayn lahadhoobi ciidamo iyoona si jaraan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya weliba ciidamada midooda afrika amisom aan isagoo ku qayb qaadayan sugidda ammaanka guddoomiyaha degmada baydhabo ee nadooq magaalada cabdulaahi cali maxamed watin iyo weliba uusoo ku hadlay ammaanka magaalada baydhabo usoona sheegay intii boqolkiiba boqol ammaanka laiska lahay kor islamarkaasayna siwiin yoon ku qayb qaadayan ciidamada sidii oo ka sugi lahayan ammaanka magaalada baydhabo weliba weerarada iyo kukooyan dhinaga ururka al-shabaaba guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay inta siwiinlan adkaaya xarunto markaasi iyo ninanskijey odayaalka dhaqankii weliba ergooyinka ku qayb qaadayan doorashooyinka xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya oo ku jeedan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya sidoo kaleed guddoomiyaha degmada baydhabo ee dooqa magaalada baydhabo iyo weliba uusoo ku hadlaya dhibaatooyinka halagudboonaatay shacabka ku nool deegaanka goobguduud shabeelle ee gobolka baya xili maalimo ka hor markaasay meelas dagaal ka dhex maray ciidamada dowladda iyo weliba ururka al-shabaab oo linuusi sheegay intii guddiilan sameeya dadka ka dhibaataysan deegaanka goobguduud shabeelle weliba dadka hambugtaalay degmada xudur ee xarunto gobolka bokool
id harinta waxaan imaarne qolba qol qolba imaarne qol qol insha allah taabakaas may qajaran may radina tigidu oo balmay buu hade ya amu somad in jidda mad mere bakayn al shaab de mere ubara ka doona qalbi ila taydo ila may buu mid khadiraaya ida soo buu maamo konfur ka bayti oo man man haysaay maar heer ila wasiira ila heer ma buu qowle ila ila degma yana hal saare dimaarna ninka jeeyo maan arba wasi maarna oo baraka cusba bilaw gurgushan oo kale dareen khana may buu bilandadan iyo may buu haya ya jirta maarna oo heerka dibsadan ee awjin oo kale ayrsha may buu hana shaqadii may buu hana ruuji intaas marka may buu mid hana dadka quseeyo maarna oo ayrkan iyo iyo dhinaca maarna biyaha quseeyo marka ona kaala wasaaradda maalinta biyaha kaalmaani meel ya maarna heegi quseeyo bilhadan insha allahu kulli ballanqaado iyo mid buu baahan jira insha allah hadda inkastoo gurgushan maana guushi iidin adigin laakiin may iska diyaahayna maarna biyi waxaaga oo maarna oo dadka maarna deegaanka jiran si dhibnaata ay ka dadaalaan insha allah shacabka ka nool gaalkacyo waybayo baaka eedan antiladam iyo colaado ku teegan meelasandareena maamul goboleedyada puntland iyo galmuduga iyo o maalmoogii unahdhaafnay dagaalan dhexeeya ciidamada maamulada puntland isaasoo kale galmudug iyo ku dareereen magaalada gaalkacyo iyahana kumida shacabka ka nool magaalada waybayo maamulka puntland iyo kan galmudug banka baaqana antiyo dagaalka roojang siyureedan kana gadan manateediyo dad fara badan dad fara badan iyo maalmooyinda dambeeyeen ku barakacayeen magaalada gaalkacyo oo iyo ka dagaalamayeen ciidamo ku shabtirsan maamulada puntland iyo galmuduga dadkii kubahiya colaada magaalada gaalkacyo iyo ka dhibaataysanyiin duleedka magaalada gaalkacyo shacabka ka nool magaalada gaalkacyo maamulada puntland galmudug ku dalbadeen antiyo colaada ruojianga waanahana kumida shacabkii ku barakay magaalada gaalkacyo warbaahinta la hadaleen dhibaatada dhacday oo ka dhacday gaalkacyo annagoo ewel qaxoote oo macnaha ku soo barakacnay gaalkacyo baa haddana mar labaad sii barakacnaysanayna in reer gaalkacyood labada maamul ay joojiyaan dagaalada oo si nabada xal xal mastuura macnaha ay ka taliyaan oon guryahayna ooga laabanno meeshaan waxaan ku haysana male biyo la-aan waa lagu dishi roob baan lagu dili cunno la-aan baan lagu dili walaalayaal maxaan iyo codsanayna inaan guryahayna ku laabanno oo si xal mastuura loo dhammeeyo xalka ka jira labada maamul ciidamada maamul goboleedyada puntland isaasoo kale galmudug iyo iskorfudhiyaan galbeedka magaalada gaalkacyo waybana la sheegahaya antiyo qaarkan saaryan antiyo markaleed reed inay iska ka dhigaan milaasa ururka al-shabaab iyo wayba sadde qof oo shacab ee ka gooryeena degmada diyeeglow ee gobolka bakool waa kosid cali muuse maxmed teer oo markaleed ninghay faahfaahinta warkaasa wararkuuna ku helahayna degmada tiyeeglow ee gobolka bakool iyo weliba iyo sheegahayna intee meelesay lakadeli saddex qofood oo la sheegay intay hukumad hayeen dadka degan degmada tiyeeglow ee gobolka bakool kureed markiyo la wareegen galankahayoga degmada tiyeeglow ururka al-shabaab iyo weliba iyo bilaaween intii oo dhibaateeyeen shacabka ku nool degmada tiyeeglow ee gobolka bakool gudoomiyaha degmada tiyeeglow ee gobolka bakool maxamed cabdulle foodcade oo uuse la hadlaya idaacadda warsane magaalada baydhabo iyo weliba uuse ku wargaya dadka likadili degmada tiyeeglow iyo weliba dhibaatooyin kale ee hala gudboonaaday shacabka ku nool degmada tiyeeglow ee gobolka bakool nimankii markay hagaleen hadee mayta suuqeena hortaba argagixisihayana shacabka argaax iyo walbahaalka rideen meelo badan guryaalkaa galeen guryaalkaa dhaceen marka hore markii dambeyna ma oo guryaalka kuguursadeen oo alaabta wada radeen haddana mayahan geesideena in oo dadkii ka goobadaan shanlangaa goobadeen shantiilanba hadda sidan inay sheegohay dhow maantay wada gooriyeen hal meelna maiskala wada goorin hadda sida una xogta iyo dhabta ee kahayna oo deegaanka dhaalin ku sheegay afar lan laka duugayaan inin sheegay afartii oo dhaqaleeno kakaasa meel duur ee ka gooriyeen oo dadka guursadeen shalayna hal qofa laka duugay markaan anti unaha kuban shantan lan gooriyeen markaan dadkiyaa deedkahan coolagan coloohayan dadkiina magaaladii markay intaa suubyo la aragay dadki walay magaalada ka jireen wada baxeen markaan dhibaato weyn weyn yaa ku jirta degmada tiyeglow xoolagiina wal ku dhacay dadweynihii dukaamadii badanankiyara badarkayaalina hata foostooyinka jireen hata la baheen dhibaatadaasa laku sheegaya walalka dhinac kale gudoomiyaha degmada tiyeeglow maxamed cabdulle iyo weliba uuse sheegay intii markaas al-shabaab iyo burburyan xarumooyinkii walbarashada caafimaadkii weliba adeegyada bulshada kale ay isticmaalayeen dadka ka nool degmada tiyeeglow weliba uuse sheegay intii markaas dhibaato iyo injaysidan dadka kanola degmada tiyaglow weliba ahaani markaasay iyo ku-absu qaban intio dhibaateen ururka al-shabaab oo iyo unkubana degmada tiyaglow iyadoona hadda markaas dadkii kubugtaale degmada tiyaglow iyo kidhibaataysiin degmada xudur ee xarunta gobolka bokool haddaba ka gudoomiyaha degmada tiyaglow oo kusugan degmada xudur oo markaasuu arrintaas faahfaahin kubiyay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
runtii horta may inka muhiimsanaayay elmatoorkii magaalada kayaale matoorkiina furfurdeena la bahengalari ee meel kastoo bulshadii sida iskoolaadka oo kale sida caafimaadka oo kale walaa horta wal bani aadan e mae wal qaabkii bani aadanimo inshaqayaw mae run ahaantii un hadda lamasini rabna degmada tiyaylo horumarkii deertay walaayuna dayactirnay wal allo walaagii ururada bulshadii ama bulshaweynta degmada tiilo sida waxbarashadii oo kale sidii caafimaadka oo kale walaay oo dhan burburyaana fasaadiyaana li walaalkay oo ujeedadana way wahaa anse dhaqsee gudwaygaas ummada leeyahay anse dhaqsee ku qubana fadaan adiigaeen weliba sii xumaadahay tae xaaladda dadka ku nool degmada tiyaglow iyo markaasaya in muddo ee go-doon an saarnahayta ururka al-shabaab iyadoona haddii galanto ka dhekan degmadaasi ee ururka al-shabaab isla dhibaato injaysidahayan shacabka ku nool degmada tiyaglow maamul goboleedka jubbaland iyo wayba uuse qayladhaan ku muuje intii uusan qaabilaan qaxootiga ku-qooyaha ee dalka kenya xilla dowladda kenya sheegdeentay ee qaxootiga ka nool dalka kenya iyo reetanka nagaasa soomaaliya daa'uud alkhasaala iyo warkanka ismaayahanin ku dare wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka jubbaland maxamed warsamo darawiish ayaa sheegay in noloxumo ay haysato dadka qaxootiga ee ka imanaya dalkaasi kenya waxa uuna sheegay in aysan qaabilkaasi kenya islamarkaana weli ay weli ay maalin la-yihiin dadkii hadda ku sugnaa deegaanada jubbaland waxa uu sidoo kale uu sheegay in maamulka jubbaland uu joojin doono in uu soo dhaweyn doono qaxootiga kenya ee ka imaanaya maadaama sida uu sheegay wasiirka aysan dhaqaalaha ugu sameeyaan aysan u heli karin waxa uu hay-adaha ka shaqeeya arrimaha qaxootiga ugu baaqay in ay taageero dhaqaale siiyaan qaxootiga soomaaliya ee kasoo laabanaya dalkaasi kenya doonayna in ay kusoo laabtaan soomaaliya maxamed warsame ibraahim darawiish oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu ka codsaday hay-adaha caalamka ee nadeeqda bixi inay garab istaagaan iyo weliba hay-adda qaxootiga ay u qaabilsay u n h r ay soo siiyaan dhaqaalo ku filan ay isku maareyn karaan amba noloshooda ay ku maareyn karaan masar darawiisha ayaa waxa uu ka digay in aysan mardamba ay qaxooti ay soo dhaweyn doonin ilaa iyo kuwa hadda ku sugan jubbooyinka ay ka maareynayaan su-aashaasi kulubna weydi war dadka ma idinkaa celinaya annagu dadka iyaga ma celin xuduudkuna ma xirna waa furanyahay haddii adeerow dadka hadday u ns awoodi weyday inay dadka soo rar oo wax u qaban oo wax u reeriso annaga ayaa nala ku galgalane barisu wax soo rara way rabaan laakiin markay yimaadaan cidda mas-uuliyadda iyo dhibta iyo xilka qaadaysaa waa annaga annagu inaanu caalamka wax u jajafno dadka nolol u raadino maxaa ku jabaan bashiiro war dadku si nolol loo helo dadka wax nolol aha loo keeno oo wax lasoo raaciyo dad qaawanyaa nala kusoo daadin bana anagu leenaha dadkayga maanu diidin dowlad laba sannadood jirta oo dagaal ku jirta oo masaafo afartan kilomitira cadowgu ku wareegsan yahay oo isu diyaarinaysa inay goboladeeda iyo dadkeedii xorayso war lixdan kun oo qaxootiga ma qaadi kartaa annagu waxa weeye ammaan baanu hellay dhul banaano halkaasna waa isaga daadinay barakacyaashii hore aanu ku rafaadaynay waanu ku dhex biira soomaalida waxbay wada walaaqataay ciddii dheri karsataaba hala walaaqa annagu waxaanu ku talinaynaa war dadkayaga noo soo celiya annagaa u baahan inay kuwii waxbartay ka faa'iidaysanaan rabnaa kuwa kaleetana waxaanu rabnaa inay dhulka nooga faa'iideeyaan human resource ahaan baanu ugu baahana laakiin dad qaawan dad qaawan ma qaadi karo daawud cismaan alkhasaala warbaahinta warsan magaalada kismaayo
wararkan oo deerahay magaalada cadaadiya sheegahayaan anti ciidamo amisom ee dhowaan deeri meelas iyo kuwadan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo lagaa qayjow ammaanka ciidamada amisom ee ku dareer burundi jabuuti iyo la wareegan xarunta madaxtooyada cadaada iyo xaruntii kafaale ee mankan hayti ergooyinka wala ku dhisahay maamulka galmuduga wararkii intaas ka darahan anta ciidamada iyo hireen jidadka horumarow madaxtooyada cadaadii haan kale si oon xaqiijin ammaanka diyaarado iyo layin qaramada midoobaye maalmow ilaa dhaafi laka daadguray ciidamaha aan iska jaran burundi jabuuti haanasoo ku qayb qaadayan sugowka amniga doorashooyinka ciidamada amisom ee lankatargali sugowka ammaanka cadaadi intiyo dareerta doorashooyinka waybaa laka qiyaasay intiyo diirayan ilaa afar boqol askari magaalada cadaadiya wayba ku dareera diyaargarowka eedan doorashada mankahoos waybana magaalada ka qulqulaayay musharaxiin xildhibaano oo dadaalanka jaraan sidii oonka guulaysada lahaayeen gursaga xildhibaanimada manka hoose wararkuuna ku helahaynona magaalo xeebeedka qandalay waybayo sheegahayana timilaas xalay waqtigii dhexe yoo ha ka dhawaadayeen maraakiib dagaal haanasoyo wadaan ciidamada neeto magaalada qandar wayba ka sugna ururka daacish oo dhawaan meelasla wareegta waybana meelaas ku barakacay dadkiinka badanaya ebeda magaalada boosaaso wayba shalay gelinkii dambe la ka dejiyay doongyo saaranaayeen dad eedan fara badan kaanaso a ku barakacay magaalada qandalo ah oo hadda maamulahayaan ururka daaciisha guddoomiyaga degmada qandalo oo la hadalay warbaahintii sheegay intii obsi badan iyo ku jarta degmada qandala maadaama iyo xeebta qandala a ka dhawaadeen maraakiib iyo wedaan ciidamada neeto ee ka sugan xeeba soomaaliya wayba uu sheegay intii maamulka puntland usuwada dadaalo reelanka la wareegow degmada qandale ee gobolka bari oo haddiioo gacanta ka hayeen kooxda daaciisha ciidamada dowlada kenya iyo howlgal waybayo kuwadaana deegaano hooskooyow degmada mandheere ee dalka kenya waybaniyo xabsiga dhikeena tiradad oo langugu sheekaysanyaen tiyo gacansaar laleeyin xarakada shabaab ee weerarada ka qaadan degmada mandheera taliyaha qaybta booliiska degmada mandheere iyo warbaahintan sheegay intii howlgalka lakabaadi goobaha iyo dagaalyaano ku tirsan shabaab waxaana soo inta badan weeraro ku jeysadayaan degmada mandheere isaasoo kale deegaana hooskooyow degmadaasa wayba uuse sheegay intiioo jaran dad badan oo laka tuhunsanyahe intiioo shabaab xiriir dheeralayin oyoo gacanta haka dhikeen ciidamada dowlada kenya maamulka degmada mandheeriya saasoo kale sheegay intiiyo xabsiga dhikeen ku dhawaa sodoysadaqob aana soo ku amar diididay ciidamada ammaanka ee dalkaas kenya islamarkaasna ku horjeesadeen bandowga la karoogi magaalada mandheera ciidanka dowlada kenya saasoo kale howlgalku wadan deegaano ku tirsan gobolka waqooyi bari oyoo kumidata fino ilafeye taliga ciidamada mandheeriya sheegintiyo lama jibaaro doonaan howlgalka iyo ku wadan degmada mandheeri saasoo kale deegaanada hooseedow saraakiila dhinaga amniga dalka kenya sheegan antiyo jaran weeraro ku wajahan dalka kenya saa darteena dowladda langugu baahanyahe antiyo lama jibaaran xaqiijiyowka amniga guud ee dalka kenya ra-iisul wasaaraha etoobiya xayla maryan disalayn iyo shaqada ku dugday xubno muhiim oo eedan ka dhawaayeen haanaasooyoo ka jiraan wasiirada arrimo banaanka iyo maaliyadda xukuumadda etoobiya isbedelkan iyo ee koolanka targalinti wallanka qoboda cabashooyinka ogukooyahay dadweynaga haana soo dhikahayan dibadbaxyiyo ka diidineen dowladda ra-iisul wasaaraha etoobiya haylo maryan disalan yee magacaabay labaatii koo wasiir oyo ka jiraan wajiyo cusub oo hogaami doonaan wasaaradda maaliyadda iyo arrimo banaanka iskashaandhayntan xukuumadda iyo haka-eedasa iyo oo dalka laakaroogi xaalad degdega waybana muddo sanad ka dhow dareere qaybo ku mid e dalka etoobiya banaanbaxyo ku dhan ee dowladdaas kaasoo dhikahayaan lama qowmiyadood ee aan kabileerin etoobiya xeelku qaadowkan wasiirka arrimo banaanka etoobiya iyo e tolayaab nagati maadaama horeelanka anse intiuusa antartamow jagada madaxda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h owa waybaa xelshay laka wareejiyey islamarkaana laka bedelay hogaamiye ku-xigeenka ururka dimuqraadiga oramada kaasoo qayb ku eh isbahaysiga talada haya xubno kale oo muhiima ayaa laku yaabanti isbedel laka sameeyay salanku jawaaba dibadbaxyada iyo dhikaayaan dadka oramada iyo axmaarada oo dowladda ka eedaya hayaan anti laku gacanbi adeegyadii iyo maamulkii dowliga islamarkaasna isku islamarkaasna iyo iska koobeen koox yara aan ka dambeyntiina ciidamada sida gaarkeen towbarnga ciraaq iyo direen banaanka magaalada moosil meelasoo dagaalmiyo kala kulmeen xoogaga ururka iska magacaabay dowladda islaamiga dagaalyahano ururkaas yeelaa ku warmahayntiyo ciidanka ciraaq ka weerarhayan gantaalada garabka laku turow hubiyaal hubka fufudud iyo baabuurtalaaka buuyo walyaabo qarxow diyaarado xulafada usoorka haw maraykanka iyo korhaku kutuurahayta dhismooyinka yaala magaalada mosil siyo gacan ansiyaan ciidanka ciraaq ee duulaanka wada marsi horeyti ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar calabaadi oo kala bisan dareeska ciidan sheeyaanka baaqi xoogaga dowlada islaamiga tiyo has dhiibaan amayo dhamadan uusoo ku hadalaya saldhig ciidanka irka ee kayaala waqooyiga ciraaq iyo master calabaadi wayba uusa sheegay inti duulaanka iyo hor ka hayaan ciidan shay ciidanka dalshay usa dhino walba anku ku wajahani moosil islamarkaadna madaga ku jara doona wala uuse ka tilmaamay maska warking isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkeege warkan way baasin saartay islamarkaadna tisinkula dareersaaseen oo shugur ismaail axmed eh way baniin far sameeyeeyay faysal dhaayo xuseen dhugunsidayaal naga lalananki warkan dhaaf warsan radio dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed ereedanku fiirsada koran hanti warkan kaalamada ereedanku kulmaan way basiinku tabaana sidaas iyo nabadgeliyo dhugunsadayaal isina kama hasanteen dhugunsadow ka warkana